arrintaa horta xogiyuhu runtii sheegto ku dhawaaqay khuseysay golaha wakiilada ee uu kaga hadlayay inaan golaha wakiilada aan laga hadli karayno shaqada ummadda u hayaan runtii arrintaa waxaan aragnay tahay arrin cabulina cabulinku ah dhammaan guud ahaan shacabka somalilan sharci ahaanna ka hor imanaysa dastuurka jamhuuriyadda somalilan in golaha wakiilada shaqadooda laga hadlaa hortaas raba golaha wakiiladu xagee ka yimaadeen waa su-aale golaha wakiiladu waxaa soo doortay ku fadhiyaan codka shacabka reer somalilan waxaanay accountable yihiin oo la xisaabtankooda leh dadkii shacabka ayaa soo doortay somalilan wax kastoo ay hadla ay khaldaanna dadka reer somalilan xaq bay uleeyihin ka hadlaan oo aanay ka hadlayaan xeer kasta oo golaha hor yaalla oo broseska xeerdejinad ku jirana way ka hadli karaan dadku saxaafaddaa ka hadli karta dadka muwaadiniinta araadooda ka dhiiban kara sharci yaqaanadaa naqdin kara waa xuquuq aasaasiya oo aanay xoogayana joojin karin golo wakiilana joojin karin xeerarka samayn somalilan iyo dastuurkana ku qotonta weeyaan marka waxaan leeyahay xogiyuhu isagu waxaydan ku hablaama shaqadu wuxuu saaran yahay waa talabaad horta golahu maaha golo fulineed maaha amarana ma bixiyaan waa golo xeerdejineed iyagoo xeerarka dalka u dejiyaan xeerarka iyagoo ay dejiyeen iyo qadiyadda iminka uu ka hadlayaa waa quite conflict waa iska hor imanayaan waa xuquuq asaasiya oo ay iyagu hore xeerar ku dejiyeen dastuurkeenana ku suntan waana laga hadlaya waana laga hadli doonaa